faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
halkaani redio cadaado waxaad kusoo dhawaatan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa u dooroon madaxweynaha jubbaland iyo wakiilka qaramee midoobe oo kulamo xal lagu raadin khilaafka dowladda federaalk ee maamulka jubbaland maanta ku yeeshay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya oo maanta la wareegtay laba iskuul oo ku yaala degmada waaberi ee gobolka banaadir ee magaalada caasimadahi muqdisho dowladda federaalk soomaaliya oo ciidamo fara badan maanta ku wareejisay dhammaan amniga xaramaha muhiimka ah ku yaala magaalada caasimadahi muqdisho dowladda federaalk soomaaliya oo diyaarsi degagaar lagu talagalay dadka ay saameyn fatahadaha kala wareegtay hadda qaxootiga adduunka dowladda federaalk soomaaliya oo kordhisay qorshaha ay maamul ka madax banaan jubbaland uga dhisayso gobolka godo ee maamulka jubbaland howlgalka maraykanka ee afarcom oo sheegeen duqeymo ay ka geysteen jubbooyinka ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab warbixin ay soo saartaa hay-adda aan xuduudaha lahna ee wariyaasha oo sheegeen sanadkan sii dhammaanaya caalamka lagu dilay afartan sagaal wariyo oo keliya qaar ka mid dadka ku nool tulooyinka hoosta degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay dhibaatooyin halkaasi kusoo wajahay intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo korran warka habeenee rediyo cadaado goorhow diyaa gorba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saxaabada dhegeysanayo waa talaado arbaca soo gelayso taarada ku astaysan tahay toddobiyo tobanka bisha layo tobnaad sannada labaatan sagaaliyo toban iminkii haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jubbaland iyo wakiilka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe iyo wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james wan ayaa kulmo xal loogu raadinay khilaafka dowladda federaalk ee maamulka jubbaland maanta ku yeeshay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta aqalka martida magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ku qaabilay wakiilka gaarka xoogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsana arrimaha soomaaliya james wan iyo xubno ka socday midooda yurub midooda afrika oo rogoleedka igad waxaa laba dhinaca ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka laba kun iyo labaatan khilaafka dowladda federaalk iyo dowlada xubnaha ka ah cafinta daynta lagu leeyahay soomaaliya dhammaystirka dastuurka iyo qodobo kaloo muhiim ah soomaaliya kulanka madaxweynuhu ku welinaya madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamed lugu dheere iyo qaar ka mid a golaha wasiirda maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa waxa uu ka hadlay danacfinta soomaaliya wuxuuna sheegay in ahmiyad weyn u leedahay guud ahaan shacabka soomaaliyeed ayna ka shaqaynayaan sidai arrintaasi meer dhal u noqon lahayd balse lama maarmaan ay tahay in shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan qaabka deynta lagu cafinayo dalkeenna iyo waddooyinka loo marayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe isagoo ka hadlayay dhammaystirka dastuurka waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ka gaabisay in la dhammaystiro dastuurka taas oo ka dhashan khilaafyo ay ahayd in lagu dhaxaliyo dastuurka islamarkaasna qaabka hadda ay u socotaan aysan ahayn sida lagu baahnaa iyadoo aan laga qaybgelin dowladda xubnaha ka ahaa ee xaqa u lahaayeen arrimaha doorashooyinka laba kun labaatan iyo madaxweynaha jubbaland wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo oo cid gaar ah aana danaheeda ka dhex araadin si gaar ah madaxweyne wuxuu xusay in doorasho qof iyo caad ah aan dalka ka dhici karin iyadoo aan la samayn tirokoob sax ah dhammaystirka dastuurka arrimaha ammaanka iyo wadahadlada soomaaliya iyo somalilan taasna aan weli wax wanaagsan laga qaban oo saamaxayaan dadka ay codayaan iyadoo amniga dalka meel adag marayo sidoo kalena ay muhiim ay tahay in nooca doorasho ay heshiis ay ka gaaraan dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah saamilada siyaasadee waddanka ka jira khilaafka dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ayuu madaxweynuhu sheegay inay tahay caqabad weyn iyadoo weli dowladda federaalka soomaaliya ay wada faragelin uu sheegay in madaxweynaha jubbaland ay ku hayso qaybo ka mid ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka si gaara maamulka jubbaland oo ay ugu hayso gobolka godo ee maamulkaas jubbaland arrimaha jubbaland ayuu madaxweyne axmed maxamed islaam madoobe sheegay in meel wanaagsan ay marayaan islamarkaasna wax badan laga qabtay sidii midnimada iyo wadajirka ummadda loo adkayn lahaa taasoo dadka shacabka iyo xukuumadda jubbaland ay si wadajira uga shaqeeyaan isagoo xusay in fatahaadda webiga juba ay meelo ka mida jubbaland ay saameyn ay ku yeesheen waxaana beesha caalamka ugu baaqay in doorkooda ay ka qaataan gurmadka loo sameynayo dadka xaaladahaasi ay saameeyaan wakiilka gaarka xogyaha guud ee qaramada midoobe ayaa dhankiisa wuxuu madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ku ammaanay in sida nabadgelyada leh ay wax u socdaan isagoo sheegay inay tahay waxa lagu faano wixii ka dambeeya doorashadii madaxweynaha sida daencafinta waxyaaba nabadgelyada u wiiqi karay waxaa kaloo wakiilkuu sheegay in jubbaland ay ka soo baxda waxyaabihii looga baahnaa ay kaga qayb qaadanayeen daencafinta soomaaliya wuxuu kaloo intaas ku daray madaxweynaha ay ka wada hadleen hanaanka doorashooyinka laba kun iyo labaatan iyo dagaalka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee soomaaliya ka howlgala wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta la wareegtay laba iskuul oo ku yaala degmada waaberi ee gobolka baraandiri magaalada caasimada ah ee muqdisho iskoolada almacareef iyo almaatal oo markii hore looin jira labada bisha oktoobar oo ku yaala degmada waaberi ee gobolka baraandiri ee muqdisho ayaa maanta waxaa si rasmi ah ula wareegtay wasaaradda waxbarashada hidaahii tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo agaasimka waaxid ugsiyada dalka ayaa lagu wareejiyey waxaana tallaabadan ay tahay mid muujinaysa in dowladda ay fursad u heshay nidaam waxbarasho dooli ah oo dalka ka hirgala waxaana haatan xarumo waxbarasho oo kale hore dowladda ula wareegtay wax lagu baraa carruur soomaaliyeed oo waalidiintood awoodi waayeen inay geeyaan goobaha waxbarashada ee sida gaarka loo leeyahay agaasimaha dugsiyada dalka muuse maxamed caraale ayaa ardada iyo waalidiinta soomaaliya waxaa u caddeeyey in labada iskuul ay la wareegtay wasaaradda waxbarashada si laclaan ah ardada wax loogu bari doono haddii ay dowladdii soomaaliyeed dib u curatay oo geedi socodkii dowladnimo uu gaadhay heer la soo celiyo aasaaskii ama maaragtay aasaaskii arrimaha bulshada waxaa khasaba in maaragtay dowladdu ay qaadato mas-uuliyadda ugu weyn ee xagga maaragtay adeega waxbarashada waxaan ballan qaadayaa soo taagan maxaan ku idhaahdaa dhammaan waxbarashadii inaan ku soo celinno labadaa iskuul ee hadda aan la wareegnay qaybihii waxbarashada ee socday inaanay go'doomin oo aanay hakad aanay gelin marka fasaxa laga soo laabto iyo hadda inta aan joognaba waxbarashadii sideeday u soconaysaa waxaan wargelinayaa ama aan baraarujinayaa waalidiinta degmadan waa beri degan ama meelaha kale ka imaanaya dhammaan ardadooda inaanay maxaan ku idhaahdaa siyaabo kale aanay wax uga dhaadhicin iskuulku waa lacag la'aan waa furan yahay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay si toosa loo wareegtay in ka badan shan iyo labaatan iskuol ayadoo qorshaha wasaaraddan uu yahay in dhammaan goobihii waxbarasho ee dalka kuba baray dib oo lasoo wareegto dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamo aad fara badan maanta ku wareejisay dhammaan amniga xarumaha muhiimka ee magaalada caasimada ee muqdisho cawas bashiir cabdiraxmaan warkana faahfaahay waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka xeryaha ciidamada magaalada muqdisho caasimada dalka iyadoo ciidanka xoogga dalka xeryahooda ay ku leeyihiin caasimada muqdisho heegan buuhan loo geliyey sidii ay uga hortagi lahaayeen weerarada qorshaysan al-shabaab xeryaha sida weyn ammaankooda loo adkeeyey ayaa ah xerada jenaraal gordon damaayo iyo gaashaandhigga sidoo kalena waxaa aada ammaankiisa loo adkeeyey cisbitaalka lagu daaweeyo ciidanka xoogga dalka ee cisbitaalka xoogga dalka ciidamo aad u fara badanoo hubaysan ayaa lagu arkaya nawaaxiga xeryahaasi iyadoona arrintaani ay timid kadib markii al-shabaab dhowaan weerar ay ku qaadeen hoteelka syl ee muqdisho oo u dhow madaxtooyada soomaaliya ilo dhanka ammaanka ah ayaa inoo sheegay in adkeynta xeryahani ay timid kadib markii al-shabaab ay bedeleen qorshihii weeraradii hore ee ahaa gawaarida iyo sidoo kale inay weeraro isdabajoog ay ku qaadaan xarumaha dowladda iyo meelaha madaxda dowladda ay isugu yimaadaan saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ee muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafayba waxa ay wadeen adkeynta ammaanka iyadoo markii hore arrintaasi ay kasoo bilaabatay xarunta madaxtooyada iyo golaha baarlamaanka iyadoo baaritaano xoogan lagu sameynayo ilaalada la socota golaha iyo mas-uul kasta oo ka tirsan dowladda soo-aalan ay weydiinayaan haweys bashiir cabdiraxmaan haweys timo radio cadaado muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa diyaarisii degagaar lagu talagalay dadka ay saameen fatahaadihii ka dhacay qaybo ka mid a soomaaliya ee daadkii roobkii ka da-ay soomaaliya maanta kala wareegay hay-adda qaxootiga adduunka garoonka diyaaradaha aasacadday magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa maanta waxaa soocaga dhigatay diyaarad ay soo dirtaa hay-adda qaxootiga adduunka taasoo sida gargaar lagu talagalay dadka ay saameen fatahaadaha iyo daadka ku dhiftay qaybo ka mid a soomaaliya diyaaradan ay soo dirtay hay-adda qaxootiga adduunka ayaa sidee gurmad lagu talagalay dadkii dhowaan ay sameyn fatahaadaha webiga dalka iyo sidoo kale daad kusoo dhifta qaar ka mida deeganada koonfurta soomaaliya sidoo kale diyaaradan iyo wafdi la socday ayaa garoonka adaacadda magaalada caasimada ah muqdisho waxaa kusoo dhoweeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka dowladda federaalk soomaaliya wasiir dowlaha xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre guddi gargaarkii mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya diyaaradan guddi gargaarka ayna soo dirta hay-adda qaxootiga adduunka ayaa waxaa ka warbaxshay wasiir dowlaha xafiiska ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre cabdulaahi xaamud waxaan rabaa inaan horta u mahad celiyo madam terhas ku-xigeenka xafiiska qaxootiga soomaaliyeed iyo howlwadeenada xafiiska qaxootiga soomaaliyeed oo maanta inagala soo qaybgalay soo dhoweynta boqolkan tan caawinaadda ah ay saaxiibada soomaaliyeed ugu soo yabooheen dadweynaha soomaaliyeed ee dhibaatooyinka fatahaadda ay ka soo gaartay dhowaan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda gargaarka oo mar walba ku howlan sidii loogu gurman lahaa walaalaha iyo dadka dadka soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan oo muujiyey dareen xoog leh waxaan kaloo rabnaa inaan u mahad celinno u p s oo caawinaad ka bixisay in flightkan ka yimid maanta imaaraadka ay si ay lacag la-aana ugu soo qaaddo boqolkan tan ee maanta yimid naloona sheegay inay jirto kuwo kaloo soo raaci doona hadduu ilaa raalli ka yahay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gargaarka iyo xafiiska u n h c r waxaa loogu fadhiyaa in ay la yimaadaan qorshihii si degdega loogu gaarsiin lahaa walaalaha dhibaataysan ee geyiga soomaaliyeed ee ku wada nool sida ugu degdegsiyaha badan annagana waxaa naga go'an inaan la shaqayno hay-addan iyo qofka kaleoo caawinaad u soo fidinaya walaalahooda ee fatahaadda ay saamaysay marka mahad ballaan ayaan usoo celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha maanta dadka saaxiibada soomaaliyeed ee ku yaboohay iyo dadka ugu soo qaaday kaargoogan si lacag la-aana marka waa mahadsantihiin gurmadkan ka socday hay-adda qaxootiga adduunka ee soo gaaray magaalada caasimada ah muqdisho ayaa la filayaa in dowladda federaalk soomaaliya ay gaarsiiso dadka ay sameyn fatahaadihii dalka ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya ayaa kordhisay qorshaha ay maamulka madax banaan jubbaland uga dhisayso gobolka godo ee maamulka jubbaland ee koonfurta soomaaliya cawal maxamed ciise inacde warkan ha faahfaahay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kordhisay ayaa kordhisay qorshaha ay meesha kaga saarayso madaxweyne axmed madoobe oo mar kale dib loo doortay dhowaan islamarkaana markaan xoojinaya dhaqdhaqaaqyadiisa ku aadan sidii uu tikidada ugu aasi lahaa maamulkiisa isagaoo soo dhisaya golaha fulinta islamarkaana doonaya inuu xoojiyo hay-adaha kala duwan ee maamulkaasi dhismahooda waxaana taas feer socotay in dowladda federaalku ay doonayso in meesha laga saaro maamulka fadhigiisu yahay magaalada kismaayo kaasoo gacan saar la leh ciidamada militariga ee dalka kenya ee maamulaha garoonka iyo sidoo kale dekada magaalada kismaayo madaxweyne axmed ayaa farta ku goday in dowladdu markan ay usoo jeesatay sidii maamul goboleed ka madax bannaan maamulkiisa ay kaga aas-aasi lahayd gobol ka mid ah gobolada jubbaland islamarkaana ah gobolka gedo halkaas oo magaalooyin ka mid ah gobolkaasi uu ka socdo dhaqdhaqaaqa lagu soo dhisayo maamulka madax bannaan jubbaland madaxweyne axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday qorshaha kala duwan ee dowladdu ay maamulkiisa kula dagaalamayso kaas oo si toos ah iyo qaab dadbanba markaan u soconaya iyadoo la adeegsanayo mas-uuliyiin iyo shakhsiyaad qaarkood ay ku hayb yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana kasoo jeeda gobolka gedo sida uu yiri madaxweyne axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay in dowladdu markan ay usoo jeesatay sidii maamulkiisa ay u burburin lahayd iyadoo markan iskugu yeertay guddoomiyaasha degmo degmooyinka gobollo ka mida maamul goboleedka jubbaland oo gobolka gedo ugu horeeyo waxureynta hadalkiisa uu sii raaciyey in tani ay qeyb ka tahay dagaalka qalalaasaha lagu gelinayo deegaanada jubbaland iyo sidoo kale in dowladdu ay u soo jeesatay markan sidii ay guud ahaanba usoo afjari lahayd deganaanshaha ka jira deegaanada jubbaland waxa uu intaa hadalkiisa sii raaciyey in ay jirto arrin nasiib darro ah oo ka timid dhinaca dowladda federaalk islamarkaana ku aadan in hubkii iyo gaadiidkii ee dhammaan sanadii ciidamada ay qeybo badan oo ka mid ah gacanta u gashay al-shabaabka ka dagaalama deegaanada jubbaland kuwaas oo helay awood ciidan oo ay kala soo horjeestaan ciidamada daraawiishta iyo sidoo kale kuwa xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaano ka tirsan maamul goboleedka jubbaland madaxweyne axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay in tillaabooyinkii ugu dambeeyey ee shabaabku ay qaadeen ay ku heleen saanad militari oo iskugu jirta qoryaha darandooriga u dhaca iyo sidoo kale gaadiid dagaal islamarkaana ay ku howlgeliyeen unugyadooda al-shabaabka ee waa unugyadooda al-shabaab ee ka dagaalama qeybo ka mid a deegaanada jubbaland kuwaas oo helay awood ay iskaga hor celiyaan ama ay ku hor istaagaan ciidamada xoogga iyo sidoo kale daraawiishta jubbaland oo uu sheegay in qorshahoodu uu ahaa inay gacanta ku dhigaan magaalada bu-aale ee xarunta maamul goboleedka jubbaland oo xilligan shabaabku ay maamulaan
shalay baa xadgudubyo la sameeyey wasiir baa la xiray si aan sharci ahayn ciidan baa guddoomiyaal iyo maamul baa la qaaday meelahaan munaasab ahayn baa la geeyey dowlado kalea interferku sameeyey wax kalaa lagu soo sheegay waa la qaaday maanta dowladdu markay guddoomiyaal degmo oo dowladi magacawday oo hayntan dastuuriga ku magacaaban oo shaqayn intay qaada tidhaahdo wax kaleaan idiin samaynaynaa xaqay u leedahay muxuu yahay maanta haddaan anugu sheegto waxyaalaha federaalku uu leeyahay oo idhaahda anaa iskale maanta anaa lacagta iyo iskale immigrationka anaa iskale xuduudaha anaa iskale maxaygan anaa leh haddaan maanta inta iyadu lahayd idhaahda anaa leh waa gardarro aan samaynayo waxaa dadka kale hagi kalena waa sharciga iyo dastuurka haddii taa la waayo dee waxa weeye nin waliba dhibaatadu intay u joogta u gaadhaysa maanta waxaad ogtihiin burburka ay ka sameeyeen waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka gada inaan u yara kaadino bal hal tartiib aan u xallino bal sidaan hala yeelo ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii ay stateku u lahaa in badanoo ka mida maanta ay shabaab gacanta u galeen kuwa ay ku ururinayeen baadheerelaa ciidan baa la waxaynaya maanta ay shabaabku soo sawirayaan oo ka heleen xoog cusuba u soo kordhay waa burbur siyaasadeed waa burbur amni waa burbur dhaqaale oo waddanka lala waxaynaya
madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa u muuqda markan inuu taageero buuxda ka helay dhinaca dowladda kenya oo mar kale xoojinaysa xiriirka ay la leedahay maamul goboleedka jubbaland kadib markii si toosa uu kaga degay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana qorshuhu ahaa in diyaaradaha ka yimaada dhanka dalka kenya ay soo maraan islamarkaana ay marka hore ka caga dhigtaan garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho madaxweyne axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu markaana dib u bilaabaya dadaalada maamulkiisa uu ku xoojinayo isaga oo la filayo inuu ku dhawaaqo golaha wasiirada maamulkiisa sidoo kalena waxa uu bilaabay xoojin goobaha dowladdu ay doonayso inay gacanta ku dhigto maamullo loo magacaabayo qaybo ka mida gobolka gedo oo dhowaan ciidamo gadoosan ay la wareegeen islamarkaana ay ku dhawaaqeen in ay dowladda gacanta u geliyeen ayaa la filayaa in jubbaland ay mar kale dib ula wareegto kadib markii degmooyinkaasi loo magacaabay guddoomiyaal degmo iyo ku-xigeenno kuwaas oo maamuli doona deegaanada gacanta jubbaland ka baxay loona xilsaaray inay dib gacanta jubbaland ugu soo celiyaan mahadsane saaxiib howlgalka mareykanka ee afarcom ayaa sheegeen duqeymo ay ka geysteen qeybo ka mid a gobolada jubbooyinka ee jubbaland ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab cabdicasiis siciid bared ayaa faahfaahinaya warkaan taliska mareykanka africom ee soomaaliya ayaa war ka soo saaray duqeymo iyo howlgallo ay si wada jira u fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada mareykanka duqeymahaasi oo ka dhacay qeybo ka mid a gobolka jubbada dhexe duqeyntan ayaa ka dhacday deegaanka dajuuma oo qiyaastii lix kilomitir masaafo ahaan u jira magaalada bu-aale ee magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe taliska africom waxaay sheegeen in duqeyntaasi ay ku dileen hal xubin oo kamid a al-shabaab islamarkaana waxay intaasi ku dareen in wax khasaaraha uusan soo gaarin dadka rayidka ah sida ay ku sheegeen war-saxaafadeed kasoo baxay taliska mareykanka africom ee soomaaliya genaraal bedford green oo ah ku-xigeenka madaxa howlgelinta taliska africom ayaa hoosta ka xariiqay in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay kordhiyeen ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya ciidamada mareykanka ee ku sugan soomaaliya waxauna intaasi ku daray in ciidamada ammaanka soomaaliya ay horumarro la taaban kara ka sameeyeen howlgalladii u dambeeyey ee ay ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolada soomaaliya dhinaca kale cornel chris carnis oo ah madaxa xiriirka bulshada taliska africom ayaa sheegay in taliska africom ee soomaaliya ay fuliyeen ku dhowaad lixdan duqeymo oo dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada daacishta soomaaliya iyo al-shabaab wuxuuna intaasi ku daray in sideed ka mid a duqeymahaasi lala beegsaday dagaalyahanada daacishta soomaaliya halka konton iyo laba ka mid a duqeymahaasina lala beegsaday saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin qeybo badan oo kamid ah dalka soomaaliya hadalkan kasoo baxay taliska africom ayaa imaanaya iyadoo oo dhowaan ay fuliyeen duqeymo diyaaradaha dagaalka ee mareykanka kana fuliyeen qeybo kamid a gobolka jubbada dhexe gaar ahaan deegaanka dajuuma oo qiyaastii lix kilomitir u jira magaalada bu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe warbixin ay soo saarta hay-adda aan xuduudaha lahayn ee wariyaasha ayaa sheegtay in sanadkan sii dhammaanay caalamka lagu dilay afartan iyo sagaal weli oo kaliya bashiir cabdulaahi casmaan warbixin ay soo saartay hay-adda guriyaasha aan xuduud lahayn ayaa lagu sheegay in caalamka sanadkan sii dhammaanaya lagu dilay afartan iyo sagaal weriye taas oo heerkii uu dhimashada hooseysay muddo lix iyo toban sano ah sida warbixintu xustay labada kun sagaal iyo tobanka waxaa kordhay xarigga weriyaasha waxaa la xiray tiro gaaraysa ilaa iyo saddex boqol siddeetan iyo sagaal taas oo ka dhigan in xarigga weriyaasha uu sare u kacay laba iyo toban boqolkiiba inta badan afartan iyo sagaal weriye ayaa la dilay sanadkan waxaanay ku dhinteen iyaga oo warar ka tabinayay dalalka ay colaaduhu ka aroosan yihiin sida afghanistan syriya iyo yeman celcelis ahaan siddeetan weriye ayaa la dilay sanad weliba labaatankii sano lasoo dhaafay sida ku xusan warbixin sanadeedka hay-adda weriyaasha aan xuduud lahayn toban ka mid a weriyaasha la dilay sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxay ku dhinteen dalka mexico guud ahaan latin america waxaa ku dhimatay afar iyo toban weriye kalabar weriyaasha la xiray sanadkan oo ku dhow afar boqol oo qof waxaa lagu xiray dalalka kale ah shiinaha masar iyo sacuudi carabiya konton iyo toddoba weriye ayaa la afduubtay sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka waxaana lagu kala qafaashay dalalka kale ah suuriya yeman ciraaq iyo ukrain wariyaasha la afduubtay ilaa iyo hadda ma jirto cid la sii daayey waxaana hay-adda r s f walaac ka muujisay in xaaladda nolosha wariyaashaas sii xumaato qaar ka mid a dadka ku nool tuulooyinka hoostaga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo soo wajahay mar kale bashiir cabdulaahi casmaan qaar ka mid ah dadka ku nool tuulooyinka hoostaga magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay dhibaatooyin haysta waxayna qaarkood sheegeen inay u baahan yihiin in la caawiyo waa kuwan qaar ka mid oo ka hadlay rafaad irasi aan ku joognaay meel u baxna ma laha biyaan ku dhex jirnaay camoolaa beledka iska joogo jiisaa joogo dhibaata weyn aan ku jirnaay biyahaasaan u dhex jirnaa hortii coosaa iska guriheyni cagaaraa iska soo guriheyni aan suuqa iska geysaneyni cagaarkaasaa ilmaha u karsaneyni hadda cagaarkii biyaha ku dhex jira cagaar intee laga keenaaba iska xanuunsanahay waana ujeediin beledka wixiyahay tankaleenta waxaa jirto waa iska rafaadsagnahay hadda waxaan ku uri waxaan oon ku jaanad hadda ma haysti beledkani kaluundi cabdibalow asuu dheer yahay beera una ku dhulfafogtalen iska nahay oo bir dhulkaan waxaan ka helnama ogmaan wax kalena soo galaaya malaha waa masaakiinaan iska nahay anagu meehaan naagasoog gashin oo waa kaas naagasoo talisiin oo wixii inanka raga nimadiina oo nimanka walaalihiina e oo noogu roortiin oo waa kaas inanku biyaan ku jirnaay meel u baxsanna male meel cabeyntii geysana male waxaan rabnaa inaga soo gaartiin oo waa kaas inankii walaala e oo shalay gacantiin u dheereed oo wax naaga soo daytiin qaarkood ayaa sheegay inaysan jirin goobo caafimaad oo ku yaala deegaanka ay ku nool yihiin waxayna baaq ay u direen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya
dowladda dhexe maanta dhibaatada tuulada ka jirta waxaa ka mid ah biyihii oo webiga oo siimow ku soo baxay ama filtirsiyon sidii oo loo yaqaano iyo roobabkii iskaashadii ayaa waxaa soo hareerayey tuuladii gaararkeeda qaar oo macnii oo ka mid ah qoosyaalka waxaa guryahooda ayay ka barakaceen waxaan ugu sababay roobkii isiimowhii oo sookaashadii gurihii inay soo galaan sidaas darteed dhibaatooda oo ka jirta waxaa ka mid ah ilmaha carruurta oo yaryarka eh malaariyo kaada dhiig iyo intay calool xanuun waxyaalahaas maxaa u sababay biyihii wasakhdii iyo intay roobkii waxyaalihii oo macnii isku soo darsoomi inay cudurkaas ka qaadaan marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha gargaarka bixisa w f d sida faawoo kale iyo maamulka iyo dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan dadka dhibaataysan oo tuulada degan awoomanka iyo waayeelalka warka habeen intaas ku dhanya waxaa soo saartay filsan muuse anigoo xasan ayadan warramayay cidda warka uga soogo asagoo maqal iyo qoraal sawiro wata waxaad dib ugu heli karaan beejka internetan kulen www radio com intaana warkaan warkaxiga dib u kulmi doono habeen wanaagsan